kasoo raacnay basasoo meel waxa iskandariya la yidhahda lana keenay marka waxa weeyaan aad bay dhabtu hawshu u badan tahay laba habeen baan intaa ku jirnay iskandariya u dhaxaysa mas mataqaanaa iyo iyo iskandariya intii u dhaxaysa iyo iyo iyo mataqaanaa magaaladii yaa ka soo baxnay marka qaahiraa laydinka qaaday alexandria laydin geeyey haa qaahiraa lanaga qaado alexandria lana geeyey kadib alexandria dunya laydin soo saaray alexandria ha baabuuraa lanaga saaro xeebta doonyaa waxaa nagu geeyey baabuuro baabuuradii baa fadeeda yaryar baa halka haddana oo dee aad u qad dhibaato badan oo sidii aad iska dhib badan oo tuuga ah doontii imise qof baa ku saarnaydeen waxaan ku saarnayn ilaa dad boqol iyo afartan qof ah boqol iyo afartan qof dhammaantiinna soomaali baa haydeen soomaalidaa badnayd oo ilaa soomaalidu boqol iyo toban meelaha bay ahayd waa jirta bal waxaad iga sheekaysaa safarkiinni badda marka imise cishaad soo socoteen alexandria ilaa talyaaniga alexandria ilaa talyaaniga waxaan soo soconnay muddo horta kolkaan toban cisho waan ku jirnay meesha baddaa dhexdeeda marka baa naga badbaadiyey au leeyahay mata yureen iyo wax la- ayaa lahayd baan u maleeyey ayaa dhexdan ayaana soo qaaday intii ugu xumayd halkaas halis baan geli gaadhay iiga sheekee maxaa idinku dhacay maxaa badda idinka qabsaday badda waxaa naga qabtay doonta biyo way soo galayaan afarta dhan bay kol ka soo gudinayaan itaal bood- doonta waa doon iska khafiifa itaal male baddu waa bad xoog weyn dadku mataqaanaa qoyaan iyo baddiiba wada dhex fadhiya hawshu way adag tahay hawl fudud maaha waa jirta maxaa markaa dhacay waxa waaye dadku ee cunto ma jirto fiicane timir yar iyo waxbaa la cunayaa biyo lama helaayo waa wax la yidhaahdo ceesh bay sidaan nimanku ay dadka siisiyaan ceeshkan haraad uma cuni karaysa marka doonida ma waxaa waday dad mukhallasiina dunida dad baa wadayaha aan u maleeyay inay masaari yihiin waa jirtay marka waxaa idin soo badbaadiyey markab oo yurub ay leedahay aa na keenay mataqaanaa katania markii laydin soo badbaadinay xaaladiinu siday ahayd aad bay u ba'nayd oo milixdii iyo wax kastaa nasaarona dadku iska wada liitaa dad ciyaala meesha xitaa la socda kulligiin ma ciyaal eh, ma rag baad u badnaydeen raggaa u badan naagahana way jiraan raggaa u badan laakiin ilmo miyaa idinla saarnaa haa way nala saaran yihiin waxa ugu yaraa dadka nala saarnaa annaga meelaha lix jir afar jir su-aasha ay qof walba uu isweydiinaya waxay tahay maxaad badda isugu soo miinayseen horta kolley nin walba dhib unbaa wadda dadku dhaqaale xumaa badankiisa wadda oo dadku waad garanaysaa afrikadu dhaqaale fiican ma lihin Haw- dhibun waxa badda kusoo badda kusoo dadka kusoo qasbaysa kulle hawl baa jirta aduga shaksiyan markaa ma shaqola-aan baad u soo oroday anigu haa waa dee kolley anigu dadkan baan ka mid ahaa nin weyna waanahay oo cimrigaygu ilaa dhowr iyo konton baan jiraa waa jirta marka intaad dad ku arkayay waddankan qofkii ugu weynaa inaad arkaa tahay marka adigoo weyn oo da'daasa maxaa kuu kalifay inaad wakhtigan tahriibtid waxaan doonayaa bal mustaqbal si aniga iyo mat- ubad- aan- ubadkaygu oo bal aniguna aan wuxuu helo mustaqbal kii aan ku jiray dhaama inaan helaan doon doonayaa marka carruur baad leedahay Aa, carruurtaadaad mustaqbal u raadinaysaa ayaan u raadinayaa Waa jirta. carruurtaada xaggee joogaan waxay joogaan soomaaliya waa jirtay waxaad iiga sheekaysaa marka em, dadka kula tahriibaya kula socday ma adiga ugu weynaa aniga ugu weynaa iyo nin kaloo lamid inuu jiro igu dhow aniga dhallinyaray lakula badnaay dadku dhalinyar bay u badanyaha dhallinyaradu siday idiin arkayeen idinka waaweyn annaga waa odayadaashenaga odayaal bay noogu tilinayeen laakiin markii baxaadka la yaacayay way way naga wada hadheen haddana way ordi kari waayeen ragga yaryara marka idinkaa ka dheeray annagaa ka dheerana orodka ah miyaana idin odhan odayaal baa tiina iska jooga way yidhaaheen kolka hore inay naga- inay waxay moodayeen aan ka naqanahay laakiin kolkii la yaacay way wada hadheen haddana waa jirtay laakiin miyayna idin odhan yurub wax ma yaalaana dhalli- odayaal baa tiina iska jooga Ee, yaa- dantayadii baa ka weyneyd aan annagu wadanay talyaaniga markaad timaadeen maxaad la kulanteen talyaaniga kolkaan imanay waa lana- waxaa lana keenay meelkaan oo meeshii aan ku degnay ee katania waa lana dhaadhiciyey waxba kabi iyo waxbaa lana siisiiyey baabuuraa lana soo saaray habeen iyo dharaarba baabuurkii nala soo taagnaa meelaan waxaa lana keenay magaalada tan milan baa laydin milan baa lana keenay milan meel kaamaan yaan lagelo haddana in yar sidaa u galay dhaadhacaa lanagi dhaadhacadii dhan ala dhan u haagno niman maqalasiin la yidhaha baan helay oo kuwa imika haddana anagoo ayna soo hooyeenoo meelo yaroo soomaali joogteenna tuseenoo lacag bay dib nooga doonayaan ma hayna ma hayna lacagtoodii ma hayna.
maxay yihiin muqallasiintu maqalasiintahay waa nimandeed iska shaqaysto oo dadka lacaga ku bartay baan umaleeyahay oo xaggee joogaan waxay joogaan magaalada tan talyaaniga milaano marka maxay idin weydiiyeen lacagay doonayaan bay leeyihiin dee annagu wax jeebay ka bixiyeen ma arkayna dad baan siinay ay leeyihiin